إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal kuu soo dhowaada warka subaxnimo ee alfurqaan qodobada saaka oo sabtiya aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah rababkii dayrta ahaa ayaa ka curtay qaybo ka mid a gobollada dalka soomaaliya qarax miino oo sababay khasaaro nafeed ayaa dad reer guura ah kula qaraxay deegaan ka tirsan gobolka sanaag waxaa xalay gurigiisa lagu weeraray guddoomiyaha maamulka koonfur galbeed ugu magacaaban magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay dagaalo iyo qaraxyo ku weeraray shisheeyaha ku sugan jubbooyinka iyo askarta dowladda federaalk ee fariisinka ku leh magaalooyin ay ka mid tahay muqdisho waxaa maamulka puntland iyo saraakiisha ciidamada maraykanka tababaray ee b s f ka dhex jira khilaaf ka dhashay xilka qaadis lagu sameeyey taliyihii ciidankaas diyaaradaha dagaalka ee dowladda etoobiya ayaa duqeymo waxa ay ka fuuliyeen magaalada maqalla ee caasimadda tigreega dad ayaa ku dhintay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen shil ka dhacay dalka sacuudiga
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo sabti ah taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay labay iyo labaatanka bisha afaraad sannada kun afar boqol saddex iyo afartanka hijiriyada kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan rababkii dayrta ayaa ka curtay qaybo ka mid a gobolada dalka soomaaliya cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa xogihii ugu dambeeyey ee roobabka haddaba galay halkana inooga soo jeedinaya iyadoo dadka iyo dunyaduba meelo badan oo dalka ka mid ay abaar la il daran yihiin meelaha qaarna waxoogaa rooba ka da-een laakiin roobkaasi uu ku yaraa ayaa allah mahadi waxaa dib u bilowday roobabka dayrta kuwaas oo meelaha qaar ka da-ay deegaano ka tirsan jubbooyinka ayaa ka mid a meelaha roobka uu ka da-ay sida saakow iyo degmada jilib dadkii dunyada ayaa roobka ku diirsaday dhanka gobolada dhexe habeen hore waxaa roob uu ka da-ay degmada galhareeri iyo deegaano hoostaga sidoo kale waxaa iyadana roob uu ka da-ay degmada ceeldheer iyo deegaano ka tirsan degmada xarar dheer habeen hore waxaa ka da-ay roob xoog leh oo gugaciisa iyo hilaaciisa la maqlayay bulshada deegaanka ayaa aada ugu farxay roobkaasi deegaano ka tirsan dhulka maamulka puntland uu ka taliyo ayaa ka mid ah meelaha roobku uu dib uga bilowday deegaanka galacad ayaa dadka ku nooli waxay aada ugu farxeen roob xoog loo halkaa ka da-ay waxaana jira deegaano kale oo ay ood wadaag yihiin oo roobku uu ku baahsan yahay amaba ku da-ay toddobaadyadii tegay walaayaadka islaamiga waxaa laga tukaday salaad roobdoon ah iyadoo allah laga baryayay in uu roob keeno meelo badan ayaa weli waxaa ka jirta roob la-aan iyadoona dadku ay allah ka baryayaan in uu roob u keeno qarax miino oo sababay khasaaro nafeed ayaa dad reer guura ah waxa uu kula qarxay deegaan ka tirsan gobolka sanaag mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya miinadan oo ku duugnayd meel baadiye ah oo dhacda degmada awrboogays ee gobolka sanaag ayaa la qaraxday laba nin oo reer guura ah waxaana ka soo gaaray dhaawac sababay in isbitaal loola cararo guddoomiyaha degmada awrboogays ayaa ka warbixiyey dhacdadan iyo sida ay wax u gaareen dadka miinadu la qaraxday waa cusbitaalkii degmada awrboogays kalkaal oo la keenay dhaawacyo maanta dad ku dhaawacay soo guurtadii oo ku dhaawacmay soolka damada xagga row dhow taasoo markii warbixintii ay soo gaadhay cusbitaalku ay gurmad deg dega u fidiyeen ambalaasyadii iyo bahdii caafimaadku ay gurmadeen ayna keeneen haddana ay la tacaaleen isagoo dhaawacyada ka qaba gacani jaban tahay halkaas racanta lug ininkii la socday isagu waa alroonya waa firidho miinooyinkan ayaa ah kuwo horay loogu aasay dalka waxaana inta badan deegaanada dagaaladu ka dhici jireen ee meyiga ka dhaca dhacdooyin kuwan la mid ah waa mahadsan tahay mahad waxaa xalay gurigiisa lagu weeraray guddoomiyaha maamulka koonfur galbeed ugu magacaaban degmada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada baraawe ayaa ku waramaya in xalay rag ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku qaadeen guddoomiyaha degmada baraawe ugu magacaaban maamulka koonfur galbeed cumar sheekh cabdi ayaa lagu magacaabaa guddoomiyahan waxauuna si darqiyaa kaga badbaaday weerarkii lagu damacsanaa in lagu khaarijiyo dhanka kale gobolada banaadir iyo jubbooyinka waxaa ka dhacay dagaalo toos ah iyo qaraxyo lala beegsaday shisha ayaa dalka kusoo duulay iyo sidoo kale soomaalida la shaqaysa magaalada muqdisho haddaan ku horumarno ciidamada mujaahidiinta waxa ay qarax la beegsadeen fariisan askarta dowladda federaalk ay ka samaysteen shaneeme cabdi waayeel oo ku taala degmada hilwaa ee magaalada muqdisho dhanka kale jubbooyinka waxa ay militariga mujaahidiinta weerar ku qaadeen saldhig ciidamada soo duulayaasha kenya ay ka samaysteen deegaanka husingow ee gobolka jubbada hoose sidoo kale waxaay mujaahidiintu dagaal toosa ku qaadeen askarta dowladda federaalka fariisin ay ku leeyihiin deegaanka yontooy ee duleedka magaalada kismaayo waxaa maamulka puntland iyo saraakiisha ciidanka maraykanku tababaray ee b s f ka dhex jira khilaaf ka dhashay xilka qaadis lagu sameeyey taliyihii ciidankaas maxamed amiin ayaa ka waramaya kadib markii laba maalmood ka hor uu hogaamiyaha puntland siciid cabdulaahi deni uu xilkii ka qaaday taliyihii ciidanka b s f ninka lagu magacaabo maxamuud cusmaan cabdulaahi diyaano kuna bedelay maxamed amiin cabdulaahi xaaji ayaa waxaa sii kordhay khilaafka ka dhexeeya ciidankaas iyo hogaamiyaha puntland taliyihii xilka laga qaaday iyo ciidankuba waxa ay diideen wareegtada ka soo baxday deni taasina waxa ay keentay in wasiirka amniga maamulka cabdisamed galan uu si kulul ugala hadlo arrinta taliyihii horeyna ka dalbado in sida ugu dhaqsiyaha badan uu xilka ku wareejiyo maadaama aysan weli si rasmi ah u dhicin xil wareejinta arrintaasaan u nimi magaalada inaannu xilka u kala wareejinno haddaannu nimi magaalada oo aannu hawshaa u nimi waxaannu joognaa laba maalmood haddeer weli hawshaasi ma aysan dhicin waa sidaa looga qaaday genaraal ninka la yidhaha sarreeye guuta maxamuud cismaan cabdulaahi looguna magacaabay sarreeye guuta amiin xaaji khayr waxaannu rabnaa sidaa ay digreetadu u qoran tahay inay u dhaqan gasho waxaanuna u joogno boosoowa intaa ma rabno amni xumo inay ka timaaddo ma rabno khilaaf inay ka timaaddo waxaannu rabnaa inay xabaddeenna iyo gacanteennu ay meel u wada jeeddo oo aynu argagixisada sidai aynu dhaqanka u lahayn aynu kula wada diriro galan ayaa waxa uu sheegay in uu og yahay eedaha ay tirsanayaan ciidanka b s f ee uu maraykanku tababartay deegaanadana loogu yaqaano ashahaadla dirirka laakiin dhanka kale waxa uu kula taliyey inay qaataan awaamirta darajo siin iyo mahadcelin waxa ay ka mid tahay waxyaabaha mooralka ciidanka kor u qaada ciidamadii kale oo la midka ahay oo shanta ahaa markay intaa wada helaan ciidankii b s f tuna ay intaa waayaan oo khaladaad kale uu dhaco oo mararka qaarkood tacadi iyada xeradii dhexdeedii ay ka dhacdo oo ay dhacdo qof aan mudnayn in la eriyo in la eriyo oo ay timaado awood maquunsi iyo waxaa la yidhaahdo ku-takrifal ay timaado qof aan mudnayn in la xero in la xero waxaasoo dhan ay timaado waxaa imanaysa mooralkii ciidanka inuu hoos u dhaco waxaa lagu saxay oo go'aanku uu ku soo baxay agaasimo cusub iyo taliyo cusub in loo magacaabo isagu uu hoos u fiiriyo wixii khaldanaa uu saxo waxaan marka rabaa inaan u sheego dhammaan ciidamada b s f ta waxaan rabnaa inaad noqotaan amar qaado qaatayaal ciidanka b s f ayaa loogu baaqay inay xeryahooda ku jiraan islamarkaana aanay la soo bixin gaadiidka dagaalka maraykanka ayaa inta badan maamul goboleedyada dhexdooda ka qorta ciidan isaga si gaar ah u hoostaga kuwaas oo iskala weyn amarada ay soo saaraan madaxda maamulada
diyaaradaha dagaalka ee dowladda etoobiya ayaa duqeymo waxa ay ka fuliyeen magaalada maqalla ee caasimadda tigreega maxamed cali aadan ayaa faahfaahinaya wararka ka imaanaya dalka itoobiya ayaa ku waramaya in duqeymo ay ka dhaceen magaalada maqalla ee caasimadda maamulka tigreega duqeyntan oo ay fuliyeen diyaarada nooca aan duuliyaha lahayn ayaa waxay maalintii shalay ka dhaceen magaalada maqalla halkaasoo ay ku sugan yihiin ciidamo badan oo ka tirsan t b l f diyaaradaha duqeymaha fuliyey oo ay leedahay dowladda itoobiya ayaa beegsaday goobo dhowr ah oo ku yaala magaalada maqalla ee caasimadda tigreega wararka ayaa intaasi ku daraya inuu jiro khasaare kala duwan oo ay geysteen duqeymahan hase yeeshee ilaa iyo hadda lama soo warin tirada rasmiga ah kooxda t b l f oo iyada maamusha maqalla ayaa waxay duqeymahan ku eedeysay dowladda xabashida itoobiya iyadoona xustay in duqeymuhu ay beegsadeen dad rayid ah waddanka itoobiya ayaa waxaa weli ka taagan xaalad cakiran waxaana sii xoogaysanaya dagaalada u dhexeeya ciidamada xukuumadda iyo maleeshiyaadka tigreega iyadoona saacadihii lasoo dhaafay ay dhaceen dagaalo culus oo u dhexeeya labada dhinac warkaan dhegaystayaal saaka waxaad kala socotaan raadiyaha al furqaan dad ayaa ku dhintay kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen shil ka dhacay dalka sacuudiga wararka ka imaanaya dhulka xarameynka ayaa ku waramaya in halkaasuu ka dhacay shil geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sida ay wararku tilmaamayaan afar ruux ayaa ku dhintay halka siddeed iyo afartan kalena ay ku dhaawacmeen shilkan oo si gaara kaga dhacay magaalada barakaysan ee madiina ayaa waxa uu mid ka gadaal markii gaari bas rakaaba uu ku dhacay gaari kale oo xamuul kaasi oo marayay waddada alhijra ee magaalada madiina dadka ay dhaawacyadu soo gaareen ayaa la dhigay goobaha caafimaadka ee magaalada madiina kuwaas oo hadda xaaladooda caafimaad lala tacaalayo xubno ka tirsan mas-uuliyiinta magaalada barakaysan ee madiina ugu magacaaban maamulka ale sacuud ee uu majaraha u hayo maxamed binu salmaan ayaa waxa ay warbaahinta ku hadasha afkooda kaga tacsiyeeyeen dadkii ku waxyeeloobay shilkaas warkii subaxnimo saakaadka la socoteen raadiyaha alfurqaan waynaga intaa